فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo hadahan oo kale ad kala socotaan warbaahintii islaamiga alfurqaan caawa taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha shanaad sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada barnaamijka dhow xawareysiyada waxaynu caawa gebi ahaanba ku soo gudbinaynaa muuqaal la magac baxay dhulboobka muqdisho ma dhaqan dowladeedba muuqaalka oo ay soo saartay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa wuxuu soo bandhigayaa heerka uu gaarsiisan yahay dhulboobka ka socda muqdisho iyo dhibaatooyinka ay qabaan bulshada magaaladaas ku nool muuqaalka waxaa ku jira dhacdooyin dhifi naadir ah oo dhanka tacadiyada ah kuwaasi oo qof walba saameynaya haddaba aan idinku duwa muuqaalka dhulboobka muqdisho mandhaqan dowladeedba
بسم الله الرحمن الرحيم
dhulboob xun ayaa ka socda meeshaan dulmi ayaa ka socda waa lay barakacsan waa lay dhacay waa lay hajoomay maaragtay dhibaatada afartan maalmood oo halkan ugu qabsatay ma moodo soomaaliya inaan joogno meel shisheeye inaan joogno aad moodaa ninkii booskiisa dhisan waayow maanta laga bilaabo waxaan ka dhigi doonaa dhulkaaga danguud waxaanu ku celin doonaa dawladda hoose taasna waa fariin aan u dirayo u gi- sii gaarsiiye
dalkanaaga baxa waxasiin duulinka harsanay duulinka harsanay shacbigii daruufaysanay nolol u diideen aakhira dadkii digana waad soo daldalateen lafoo iyo dollar iyo deeq ku gadateen delayda gabagaay waa daab culees badan waxyaabaha daciifshana dibaan uga fogaada uga fogaada labadii dagaashaana waa lagu daweeyaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa joogto ka ah dhulboobka ay geysanayaan xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka laga soo bilaabo madaxda sare ilaa madaxda degmooyinka sida ay sheegayaan dhibanayaasha waxaan deganahay jaamacadaha saakana waxaan u taaganaha barakacina uga barakacay shalay anoo ku soo barakacay layga gatay in haddana mar kale layga sii barakacaayo ilmahaygii aanan saddex habeen arag aniguna aanan nololaan ku guuro lahayn waxaa ii jooga toddoba carruur iyo hooyadood oo xaamilo ah arrintaanna waxaa ka dambeeya xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowladda oo dhan oo noo tashatay waa diidnay waa diidnay nolol ma haysanno dhimashaan ka xigna haddii macalin mahdi iyo maxamed axmed biiri iyo abshir bukhaari inay gobolkii balaadir ugu dulmiyaan annaga waanu cuntami weysay
waxaan ka cabanaynaa cabasha ka nahay maamulka degmada waa beri guddoomiyaha maxamed sayd cali oo raba dhulbob inuu nagu sameeyo suuq aan ku ganacsanayno dad masaakiina ay joogaan ciidamada dawladda nima sheeganayo gobolka banaadir khaasatan godka jilacu laga xukumo waay aa gurigayga dudumiyey hantidaydaa meesha ku maqan gurigaaga ka bax lima dhihin waxna laima sheegin anoo gurigayga hurdaayo aa garabka in laga qabtaa guriga dhammaan laga bursado damiirlaawayaalow ka kaca waan idiin digaye dhulalka laboobo ayaa ka kooban laba qayb qayb dhul dan guud ah oo bulshada degtay sagaashameeyadii kadib burburkii waddanka iyo dhul dadkii lahaa xoog looga qaadanayo inta loo samaystay dukumentiyo been abuur ah dhul ku yaalla jasiira xeradaas xalane oo turkiga ka sokeeya dhulkaasaan ka dacweynaynaa dhulkaas oo la cabirahayo dukumiinti maxamed siyaad barraaan wadanaa dowladda maxaa saa barri siddeetan iyo siddeeddii weeye wakaasaa wax qarsoon ma ahan wakaas dukumiintigaasaan wadanaa oo siddeetan iyo siddeeddii soo baxay oo joogmitirada cabira joogaan oo du- oo du- eh, ma- eh, guddiimayaasha cabira joogaan baan wadanaa saakana waxaan ugu maqaalaa oo haddeertaa cagafta ugu jirtaa oo guddoomiyihii degmada wada jir cabirahayaa in loo jarahayo dukumiinti haddeer saacadan saacadda la goynayo waxaana goynahayo gobolka banaadir waxaan leenahay duka dukumiintigaasi oo siddeetan iyo sideedii la cabiray saaka dukumiinti kale in lagu dhaco waxaan aqbali karna maahan ummad soomaaliyeed oo qa- oo- oo qabiil walba ah baa meeshaan joogta intaan iyo in ka badan oo maqan hadeertaan baa taagan saakaa la cabirhayaa dukumiinti oo sharci haysto sideetii labadii ilaa sideetii afartii haystaan nahay welina waxaa ka horrayso in laba dukumiti laisu keeno hal dukumiti uu faalsan noqdo wax duk- wax ninka la yidhaha isku yimid iyo wax doodo dhacay ma laha wax maxkamadoona wacayna ma jiraan waxaa timid fulin baabuur lagu qoray oo aan la xakum aan maaragtay ninka la yidhaha baawur lagu qoray markii dabagal aan ku samaynay shalay iyo waxaan ogaanay in baawur lagu qoray dhulkaas aan leenahay annagu ee marastu noo degan tahay agoontu degan tahay ee dowladdii maxamed siyaad barre ilaa abtinaaw annagu aan degannahay in nin la yidhaahdo nuur cali warsame uu warqado foojariya u soo goosto oo uu yidhaahdo anaa leh warqad inta loo soo madmadoobeeyo oo uu yidhaahdo nin hebelaa ka soo gata waa adduunye gaddoon dhulkan annagaa iska leh dukumentigiisi warka halkaas yaalla waa kuwaas dukumentigiisa dariiqaan ahayn waa waxaan lagu dawoobayne
dowladda federaalk ayaa mar weliba oo ay dadka ka barakicinayso dhulka ay degan yihiin u sheegtaa in dan guud lagu qabanayo balse waxay ka iibisaa ganacsato toddobaad walba waxay warbaahinta tabisaa qoysas lagu tacadiyey oo xoog looga qaatay dhulkii ay degganaayeen kuwaasoo intooda badan laga burburiyey guryaha iyo agabkii u dhex yaallay digta qora saaraan falastiin sidii loo dilaa luu dan leeyahay dirbiyada dirbiyada haddii lagu dunsho ay dibushallaayaan dibushallaayaan damiir laawayaalow ka kacawaan idiin degay darxumaan idiin muuqan aan daaqadka arrinkaahe
waxaad arkaysaan saaka markaa dad masaakiinii ku noolaayeen oo sharci leh oo toddoba beri ka hor degmadu ay ka qaaday canshuurtii guryaha oo waxaa weeye toddoba beri ka hor laga qaaday dhismihii waddada in saaka dad tuuta xiran oo booliskii sheeganaya oo leh maxkamad baan ka soconnaha oo cid warka haysa aysan jirin intay yimaadeen carruurtii iyo waayeelladii iyo waxaa weeye maaragtay curyaamiintii inay ku duldumiyeen waad arkaysaan waxaa weeye waxaa weeye waxaad arkaysaan in la yidhaahdo shabaabka argagixisaa ah dadkii dawladda sheeganayana saas ay samaynayaan oo dadka ay saas u gelayaan waad arkaysaa waxaa lagu burburiy dhulkayga ani leh aabbey ka dhaxlay oo intaasoo sano deganaa konton sano a jiro aabbeyna saddex sano ku dhintay asii ka dhaxlay asna aabihiisa ka dhaxlay dulmi cad lagu burburiyey ciyaalkii duurka la seexiyey kulli guryihii dhan waa laga baabaashay dhulkaasna waa ku dhimahaynaa qofta gadatona ku ajaranta aydaa jawaabayso ilmihii iyo alaabta iyo meel kama sheeg kuwaana hadda gacanta ka haystaa ilma hadda meel kama sheego alaab meel kama sheego aaw meel u hooynay ma lahan sagaal cunuga aa ii jiiftay saasa waxa u dhaceen guriguna way tutunsan yahay meel loo hooynay ma lahan maaragtay dhibaatada afartan maalmood oo halkan ugu qabsatay na- em, s- ma ma moodo soomaaliya inaan joogno meel shisheeye inaan joogno aad moodaa waa harraadnay raashin ma karsan karno waxna ma karsan karno wax aan aan haysanna ma jiraan wadnahana fadhiya baahiyaan la hadallaylaan nahay dadka dabdamiskaan nahay dadka la dhahay waa qaxaysin saddex bir gudaheeda ka baxaan nahay laba bilood dhalata dhammaata haweenay maalin waxaa noola lahay cagafaa dawadni la gelinaa haram cadaa imaaday hebelaa imaaday intaasaan ka dhac aan kurba iyo kadaad ku jirnay maalin kastaan dhibaato iyo kurba aan dhammaanayn aan ku dhex jirnaa idinka waa istariixaysiin mukeefkiinaa ku jirteen annagana rubuci kuleelkaa kadeedna lagu haayaa idinka waa istariixaysiin mukeefkiinaa ku jirteen annagana rubuci kuleelkaa kadeedna lagu haayaa marka anigoo waaweyn siddeetan iyo saddex sano jiro ku dhashay waddankan inaan qabowgna la sixi mana la rabaa haddana noolama soo sheegin caawa sagaal sac ilmehena kaxsanay anigoo ilmehena la fakanay maantadayna waa ku baabaad awlaadayna waa ku baabaad adulmi dulumaati yowma alqiyaamati qofkii maalinta qiyaama hal dulmi qof sameeyo maalinta qiyaama mugdiyaa loo galaya marka tana waa adduunyo waa ka sabri karnaa nebi ayuubaa la ciqaabay nebi yuusuf waa la ciqaabay aniga aadana ah oo insaan xun ah oo nabiyaasha sii liidano ciqaab waa u sabri karnaa ma fahantay waxay nabiyaasha u sabreen anaga u sabri ma weyno laakiin waxaa la rabaa dulmi ilaahay raalli kama ahan anigu waa masaakiiman inaad dulka nala seexiyo meelna noola haynin macquul ma noqonaysa hadda wayna qaxiyaan intay nagu ogyihiin qof waayeelaa duurka la seexiyo ilma saqiiraa duurka la seexiyo xaggee nagu ogyihiin yihiin waa dhibannahay intaan in ka badana dhiban culumniinta islaamka waxaa ogeysiinaynaya inta islaamhu ashaadato ma arkaan miyaa dadka xaqooda lagu tumanaayo ma arkaan miyaa dadka maatadahoo askarta loo adeegsanaayo ma arkaan miyaa dadka maalin kasta qoryaha lagu soo raacdaynaayo waan tagnaa waa nala soo buriyaa waan tagnaa ninba hortiisa u ordaa dad wax walba ku yimaadeen baanna wax ilaahay nooga baqana waa weynay ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inta inta annagana aragtay ilaahay inuu arko inta annagana aragtay ilaahay inuu arko annaga waa nala arkee qorana ilaalaysatay allaha ku bixiyo allaha ku bixiyo iyaga annagana ilaahay noo gargaaraan aan codsanaynaa ilaahay weynaa baan codsanaynaa ilaahay inuu irid noo furo damiirlaawayaalow kakaca waan idiin digaye darxumaan idiin muuqan aan daaqadka arkaaye dadka intooda badan waxay si gaar ah uga cabanayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda weliba iyagoo farta ku fiiqaya kuwooda ka dambeeya dhibaatada loo geysanayo ragga dhulkeenna boobka ku haya waxaa ka mid ah yuusuf kabaale ninka xildhibaanka ah waxaa kaloo ka mid ah guddoomiyaha gobolka yuusuf madaali waxaa kaloo ka mid ah taliska ciidanka booliiska especially qaybta galbeed ninka motion miyaa la yidhaahdaa ninka magaciisa waxaana muxuu ahay nolosha sheegtay shaatiga dowladda ee muxuu ahay nin xeer ilaaliye ah oo maxkamadda darajada koowaad jooga oo lagu magacaabo dhamme muumin xuseen cabdulaahi oo asiga muxuu ahay dadka ku xukuma xukun dil toogasho ah ee muxuu ahay ku fuliya ee muxuu ahay cadaalad sheeganayo ee muumin xuseen cabdulaahina ha ogaato soomaaliya waa nin muxuu ahay nuucan u dhaqmaaya ninkii muxuu ahay cadaalad iyo xeer ilaalin ka sugaayay inuu muxuu ahay ummadda islaameed ee muxuu ahay xaq iyo muxuu ahay inuu fulinaayo waa u jeedaan anaa mas-uulkee anaana ka dambeeya ku dhawaaqay dadka uu baabinaan waa dad shacabe maaha dad hubaysan waa dad rayad eh weliba saytanka dowladda u sheegaa talka dowladda uu hanjabaa dowladda uu bootaynaa awoodaa naloo sheegtay waxaan noo sheeganaa macalin mahdi ninka la leeyahay oo gobolka banaadir amniga gobolka banaadir booliiska ninka haysta wuxuu u jejebinayaa nin cadceed la leeyahay oo ku hayb ah ayuu u jejebinayaa xoogaa noola sheegtay taliyaha qaybta bari maanta wuxuu nagu soo ciidamo nagu soo kiciyey waddanka dhan badoo nooga dhig qof soo geli karta ma lahan uu yidhi hadda luuqmankaa ku hadlow haynaa waana la xoogow haayaa xoogaa noola sheegtay waxaan cabasho ka nahay biliiska soomaaliya oo yidhi dhulka dabdemiska iyo eeriyadiisaba ilaa wa ilaa ha laga guuro haddaan laga guurina cagaf iyo ciidana marsiinaynaa dowladda waxaan leennahay hadday dhulkaani ay la macaan yahay oo la qurxoon yahay meel fiican ku yaallo qaaliga inta timaaddo cagaf iyo ciidan hana marsiiso ha nagu duugto meesha waxaa sadexeeya haddaysan shacabka u baahnayn oosan dowladdu rabin intana rarto oo baawur noo keento jiniba jamaam hana geyso ilaa dadku ma baahnee
bal diinteenna inaad qaadataan ee bannugu daaqaya inaan dagaal dheelgalno daa'im ebedkeena daay nabadkaada inkastoo dhulboobka uu saameeyey muqdisho oo dhan haddana dhulka ugu badan ee la boobo waa dayni leh duleedyada kaaraan iyo wadajir dadkana dhacaaya maalin walba eena handadaaya allah ha naga qabto toddoba sano anoo jir ayaa suuqaan la keenay soddon iyo saddex sanaa ku marayaa labaatan iyo saddex sanaa ka shaqeeyayaa aaway intaas dadkii lahaay muqaalifo iyo been iyo gadaa'ib aan la koomba koombeeyaa guddoomiyaha degmada kaaraan habeen hore waa u tagnay annagoo shacabkiisa ah nama oo qadarin taleefonkoo naga dansaday afar saaca degmada ka soo hor tagnay annagoo shacabkiisa ah taliyahoo noo soo diray asigoo wax duubaayo oo dhahaya guura ummadda waa baaba'day ummadda waa baaba'day dhulbaa waa jiro dadka soomaaliyeed ee canshuurtooda la qaato maalin walbo ee la dilaayo ee la booraayo xaq uma lihin xaq uma lihin maalin walba ummadda soomaaliyeed ee canshuurtooda la qaadayo ee xabadda feeraha loo gelinayo wallaahi inaynan sacadoonin waa ku dhimaynaa waa ku baaba'aynaa hantideenna iyo maalkeenna ninkii noogu yimaado aayad naga qaada ma doono aayad ma naga qaada doono dhulkaas wuxuu ku yaallaa degmada kaaraan meesha gubadley xilka dheerow ku yaalla waxa waa dhul caama dadka dhammi way og yihiin faylalkoori maxkamaday ka furan yihiin dukumentigu waa meesha u yaallaa waxaa iskuday ah jira in dukumenti kale loo sameeyo iskuday kale oo maamulka gobolka banaadir inuu dukumenti kale u sameeyo iskuday ah jira dukumentigaasi zamankaana gobolka banaadir dukumentiyada waa iskor saarahayay dhul dukumenti lahay dukumenti u samaynayaan anigu hadda gobolka banaadir meelow ka deliishada dhul dukumiinti dukumiinti loo sameeyo ma garano nimanka dowladda ku saabtanahay oo degmada dahiileyla ka koog yihiin ee maamulka ahay dhibka ay ka koog yihiin ay wadaan ee maaragta alxamdulilah tuuga maaragta u garbeehayaan ay xaq ka warramaynin ay daacad u soconin ay dhulbalaaris wataan taasaan ka warramaynaa dhulkaan unukaa iska leh masaakiin oo tuugu inta isoo bahaysatay aruursi hayso masaakiintaan aan dhacno ilaahay ka cabsasho waa laga tegiyo tuugaa iskurunsatay dhulkayga anaa iskale toddobaatan sanaa jira waxaan ka soo gaara aabbahee waxaa iga ninkii ilmaha ii dhalaa iiga dhex dhintay agoomankaan ku korso jiray haddaana in layga xoogaa dhacday mas-uulaan u yeelay saddex xukunow joogaa waa xoogaa leega haysta ninka gubadley xukumo oo fadhiga asaga ku leh ha layga dhacsho iyo inta kaloo la jirtaba aniga dhibla- dhibaa i haayo aniga dhibaa i haayo dadka shacaba ma unya ka kaco deegta qora saaraan falastiin sidii loo dilaa luudan leeyahay dirbiyada dirbiyada haddii lagu dunsho ay dib u shal dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay si xun ula dhaqantay dadka ay ka barakicinayso deegaanada ay ku nool yihiin umana turin xitaa qoysaska ciidamada ay ka qoratay ee danyarta ah annagoo wiilashayda aan dhalno oo furumaha taagan maalinta qorraxda ay taagan yihiin ayayna barakicinayaan kuwaa sariir saaran oo saxarada looga qaada kuwaa cuuryaamiin oo xoogga qaranka ku waaya difaacidiisa gacmahoodii iyo awooddoodii ma kici karno dad maanta ahaa nahnay maxaa noola barakicinaa waan dhibanahay waxaan haystaa agoon odayaygii waxaan ku waayey kii haddaan waxaan ku waayey dagaalkii u sokeeyey ee dheer aan ku waayey ma raba sirtaydii inaan bannaanka soo dhigo meediyaha si fiican la iiga daawado ma doonayo laakiin maanta danbaa isoo dhigaysa danbaa isoo dhigaysa in meel walba laiga ogaado waxaan ahay inaan istilmaamo danbaa igu kalifaysa ninka dowladda ma diidani dad dowladda taakeersanayna dowladda dadkii dhisaayaaba nahay oo ciyaaladeen yar yarka ahaa markay jaamacada noo aadi lahaayeen dhaana jaamacad waxaa ku elaysa malee dalkaaga difaac nin aan soo diraatan iyo boolis waxaa leeyahay ee ka soo kici dadkaas demdemis goormeyna demin jirta anaga maalin kastaa holcanaa goormee dowladna demisaa baawuradeed meelay ugu xadi hadday demdemis ee danka tahay ee dan guud qabanayso dowladda dadka shacabkaa horta ha ogaato fiingadahaas buushashay ahaayeen saa heer u gaareen deen u soo qaada ayuuta ayuuta loogu dhiibay aa heerkaan lagu gaaray in lagu dhisto jiingado hee maanta maxaa muu leeyahay baxa baxa dadka ma waraysan ma waraysan annagoo dawladda ku leh xaquuq dadka kitaabka u martay aan nahay waxbarasho aanan ku haysan koronto lacag la'aana ku haysan biyo lacag la'aana ku haysan ayay noogu dartay inay warqado iyo hanjabaad iyo say doontana yeesho ultima waxay marka ugu dambaysay samaysay ballanqaad ballanqaadka annagoo ku jiifna oo sugayna wax walba ha nooloogu dhex daro ballanqaadka sugayna ballanqaadka waxaa naloogu bedelay sagaal saaco habeennimo inaa la qabsado sidii inaan nahay falastiin oo yuhuud qabsatay saasaa naloola dhaqmay falastiin oo yuhuud qabsatay waa naloola dhaqmay sidii inaan nahay falastiin oo yuhuud qabsatay saasaa naloola dhaqmay falastiin oo yuhuud qabsatay waa naloola dhaqmay sidii inaan nahay falastiin oo yuhuud qabsatay saasaa naloola dhaqmay falastiin oo yuhuud qabsatay waa naloola dhaqmay dee annagana sidii waxaa noqonay dooro qoyday maba wax hadlay aa sheegtahay wax damiir xitaa ku jira ma aanan yeelan ninba suu ku hadaafi kara ama gurigiisa loo geli karaa loo galo guri iyo waxaan kala baxnayna ma jirto
dowladdu dadkeeda rayadka ah ee shacabka ah markay dan leedahayna waa u baahan tahay markayse dan ka lahayna beerka inay kaga tumato wax macquula maaha dadka in la yidhaahdo sidii bisadii ama eygii la yidhaahdo ilmihiin afka ku qaata xaq ma aha shacabaa meel laga raray dhul kalaa la siiyey oo dowladda leedahay dhul dowladda leedahay waa laga maarmay lama rabo ganacsataa laga iibiyey dhul kaloo dowladda leedahay dowladdii rabtaa la yiri dhul kaloo dowladdii leedahay dadaa degan marka qofka intaas arkaayo oo miskiinka ah danyarta ah ma yeelaayo inuu dhulka ka bax la yidhaahdo weliba de waxaa kasii daran waxaasoo dhan marka dadka haddii ahamiisiyan dhulka in la gada rabaa kasii daran oon shaqa dowlad lagu qabanaynin ammaanadaas dowladda ma haysta marka trustigaas ma haysato oo dadku ay ku aaminaan lama arag maxaan ku rahdaye madaxweyne iyo xukuumaddiisa u soo dhigtay iibinta danta guud kuna laaya dadka akawnyo gaarayna ku rido ood arteen miisaaniyaddii noola keenay wixii dhul la gaday ee shan iyo tobanka dhul ahaa oo mid kastaba boqolaalka boos uu ahaa akawn dawladeed uusan meelle ka dhicin miisaanadu meelle kaga jirin waa ayaan darra marka in la joogteeyo shacabka in lagu laayo bar- ka barakicinta goobihii danta guud ee aan danta maxaan ku dhahday maanta hay-aduhu ay u baahneen oo laga iibinaya ganacsato dhiig miiratayaal ah oo ay ku heshiyeen ayaga iyo madaxda qaranka dowladda federaalka laga soo bilaabo madaxda ilaa shaqaalaha saraakiisha ilaa guddoomiye waaxeedyada degmooyinka wuxuu mid walba hadaf ka dhigtay dhulboob waxaana xusid mudan in boobkii ay shacabka ku hayeen ay iminka dhexdooda isku bilaabeen waxaan ku dhashay oo aan rabaa inaan ii sheego gurigan oo aan ku barbaaro aan ku dhashay waxaana dhacday in guriga iyadoo sharci darro ah la isticmaalayo dharka ciidan in lagu soo duulo la qabsaday ayna qabsadeen rag buliis ah oo ka mid yahay jenaraal dagcaleen oo haysto taliyaha howlaha guud iyo xeeraalaaliyaha guud ee maxkamadda qalabka sida anigoo casreeyo guuta mahdi aadan cali waa madaxii hore hoggaanka dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan dacwad ka ahay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka aadan maxamed aadan sheekh aadan madoobe ayaan dacwad ka ahay waxaa dhacday dhul anigu aan ku leeyahay degmada madiina waaxda xalane oo meesha le amison xayndaabka u xiran ayaan waxaan ku lahaa dhul dhulkaasoo aan deganaa siddeetan iyo lixdii anigoo mijir ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaan deganaa dhulkaas dhulboobka ayaa saameeyey dadka nool iyo kuwa dhintay ilaa arrintu ay gaartay in dowladdu damaaciso ahlu qubuurka ku aasan iskool buliisiya iyadoo ku andacoonaysa inay dan guud ugu qabanayso dadka soomaaliyeed balse taasi ay tahay mid xaqiiqada baalmarsan maadaama dhul badan oo horay shacabka looga barakiciyey inay dowladdu u baahan tahay iyo in dan guud lagu qabanayo kadibna ku soo biyashubatay in laga iibiyo shirkado mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shirkado shisheeye waxay cid walba oo la barakicinayo yaqiinsan tahay in la dulminayo dhibaatadeeda dhaqaale laga samaynayo sidaba ka muuqato dareenka dadkan waxaana xogta la helaya ay sheegaysaa in qubuuraha iskool buliisiyo lagu wareejinayo shisheeye qiil looga dhigay inuu tababarayo ciidamada dowladda federaalka dhulka laga hadlaayo waa dhulka ka soo bilaabanaya iridda eerboorka hadda ay tahay oo maaragta mariina geed loo yaqaano uu ku yimaado isbitaalka yaardimedi inta u dhexayso iyo badda inta ka xigta waay haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhe gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyey waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inay sidaa u fahamsanaadaan xero ciidanma waxaa ku habboon badda gudaheeda haddii kale meesha dadka lagu tooganayo iskool buruusiya meesha la arkay ciriiriga qarka ah ugandayska ay waardiyeynayaan eeraboodka miya xero ciidan ku habboon mise xeradeedii mariinaaya ku habboon xero ciidan oo ciidan bad waxa taalla baraawo oo iska cidlaa xerada baraawo waxaa bannaan mariinaayada iyo mas-uuliyiinta ka yihiin ku jifa'a madaxweynaha kujifa ah madaxweynaha xero ciidan waa la leeyahay laakiin waad arki doontaa ganacsi baa ku dhex jira xero ciidan dhinac bay rabaan inay ka dhigaan inta kalena ay hoteello iyo ganacsi ka qubuurahana looma faagayo arrin ku saabsan runtii ciidamada ee waa ognahay ajandaha ka dambeeya iyo waxa laga doonayo waxa laga doonayo ee xaqiiqda ahna waxa weeye in ganacsiyo laga abuuro in hoteelo laga abuuro iyadoo lagu magacaabayo dhulka qayb yar oo ka mid ah ciidanka marka waana la arki doonaa mana ah wax haddeer bilaabmay arrimaha noocan oo kale ah ee been abuurka ku salaysan waxa weye waa wax mar hore soo bilaabmay dowladda federaalka ayaa ka hor intaan qubuuraha la faagin waxay dadka iyo eheladooda ku aasan yihiin u sheegtay ballanqaadyo aan nafkabaalkiisa dhaafsiisnayn kaasoo u ah inay u diyaarisay dhul ay ku tilmaamtay mid waqaf ah oo ay meydadkooda ku aasan karaan kana gacan sii doonto sidii ay qolfoofta dadkan xabaalaha ugala bixi lahaayeen dadka dadka aan la bixi karin meydadka halkan ku jira annagaa bixinayna annagaana meel geynayna hadduu ilaah yidhaahda aan ugu talagalna eheladooduna ay og tahay oo ay ogaa doonaan meeshaan geynayna hadduu ilaah yidhaahdo iyo dhulkaan ku duugayna qodobka labaad muddo yar oo kooban ayaan rabnaa inaan dadka siino muddo toban beriya ayaan rabnaa in lagula baxo ee, loo soo diyaargaroobo ee, dadka raba inay maaragtay meydka la baxaanna muddadaas tobanka beriyahay haystaan dhul ay diyaarisay oo oo maamulka gobolka banaadir diyaariyey oo la geenayo oo ummadda soomaaliyeed dhan ay tegi karto oo arki karto oo maaragta loo asteeyey oo la waqfay weliba anaga hadda dhulka hadda loo raraayo dowladdu way waqaftay macnaha waqaf waxa waaye inaanan dib dambe looga daba imaan karin marka dhul la waqfay oo ayaa la geynayaa kaasaana maaragtay dowladda soomaaliyeed ay diyaarisay kaasaana si beri ammaana u ah meel fiicanna u ah meel looga daba tegayninna u ah laakiin ballanqaadyadaas ayaa noqday qawda maqashiyo waxnaha u qaban waxaana bulshada si siman u saameeyey culayska ka dhashay la bixidda meydadka eheladooda ku aasan iskool buliisiya arrinta ugu daran waxay ahayd in dad badan aqoonsan waayeen qubuuraha eheladooda maadaama dhulkan muddo dheer wax lagu aasayey awood aan hooyada bartaas uga aqoonsada bixiyey inuu aan nool oo ujeedo inta la qaado halka darbiin la geliyo oo badda lagu shubo sababtay tahay meydka hooyada ma aqoonsan karo waalidkan uu noogu asturan yahay waa soo booqanaa qalbiga igu dego arrin aad u culus oo waad dareemaysaa bulshadoo dhan wuu saameeyey arrin murugo lahayn ugu noqotay wallaahi eedaday taqriiban waxay aasan tahay ku qiyaasaa muddo saddex sanay aasan tahay waa saddex sano ku dhowaad eedaday keliya maahane oday adeerkay xataa waa uu ku duugan yahay eelo fara badanoo noogu duugan dadkii dhowr iyo toban sano ka hor ku dugnaa arrintaas waxaan isleeyahay arrin aad u culus waaye sida lagu raadin lahaa qaaraa qubuurahoodii aan la'nay ilaa hadda aan raadinayno dadkeena meelaha geena ma hayno qabuurina qaar way kala dhunsan yihiin dad saraakiilaan u wada duwan oo dalka u dhimanayo yaa hadda waa la bixinaa dillo ganacsataa laga ganaa dillo eesh faa'iido tiraandarrada dadka lagu aasayey tobanaanka sano kontonka sano lagu aasayey in loo qabto toban maalmood toban maalmood yaa wax bixin kara iishe waxay ku tuse wax danahoo laga leeyahay insa jira dareen maba jiraba bini'aadanima meesha ka muuqata aniga wiilkayga labadii kun iyo iyo shan iyo toban sagaal iyo tobanka meesha ku aas laba wiilay ahayn infact laakiin midaa qabrigiisii la yaqaana labadaba shabaabaa dileen midna way isu qarxiyeen oo askariyo ahay midna waa gudoomiye ku-xig gudoomiyo wuxuu ahay agaasimayaashii gobolka banaadir iyo injineer yirsha allah naxariis ulan yacni midaa la helay meydkiisii waan soo bixin walaalkiis ka yaraa soo qaada dadka helay weliba anigu meydka inta helnaan meel kale ku soo aasay dadka aan helin ee aaminsan in hooyadiisa aabbihiisa walaalkiisii xaaskiisii qabuurahoodii badda lagu dari doono iyo lafahoodii yani saamaynta ay leedahay impactiga ay leedahay way ka weyn tahay psychologically maskaxiyan dadka xanuunsan doono oo le war aabbaheeyaan arkay isagoo nool ayuu dhin- isagoo jirkiisu bad qaba ayuu meesha ku aasay muuqaalkii iyo quruxdii yaa u muuqda qofka waxaa haddana uu dib usoo aasay usoo faagay qofkiiyo ilaahay subxaana watacaala inuusan ku tusan ay fiican tahay so uu egyahay muuqaalka marka qofka ku hari doona intuu nool yahay waxa weeyaan midkan dambe weeyaan kii hore meesha uu ka baxay sideed marka muuqaalka walaalka ama hooyada ama xaaskaadii oo sidaas lagugu qasbay oo haddana lagu yidhi maalmo yaraad haysataa inaad meesha ku bixiso oo garabka ku qaado يعني تعدي انت اسمع سي كو دحين كرتا سي كو دحين كرتا فاسيليتيشن iyo waxa loo qabanay dadka in dawladdu ay ka kaaftay inay gacan siiso inaan mas'uuliyad dawlad arnayeen laakiin la fihiina toban maalimaad heestaan ku qaata haddaad qaadan weysaan qashinkan ku darayna waa bahalnimo bini'aadanimona ma aha iyadoo dadku murugo iyo yaab la joogaan goobta ayaa waxaa ama kaag u sii noqday dowladda lacag oo ay ka dalbatay iyagoo dhibanayaal ah qorraxdana u taagan sidii ay ula bixi lahaayeen meydadka dadkooda dowladda federaalka waxay dadka u dejisay xeelad ay uga dalbanayso inay isdiiwaan geliyaan oo ay warqad ka soo jartaan maamulka gobolka banaadir waxaa loo sheegay dadka qofkii aan isdiiwaan gelin oo aan bixin lacagta laga dalbaday inuusan qaadanaynin meydka dadkiisa dhinaca kale waxaan rabnaa gobolka banaadir siduu u ballan qaaday in si cashwaaci ah aan halkan lagu imaan oo xafiiska maamulka gobolka banaadir uu broseska ka soo bilaabanayo oo halkaa la tagi doono markaa kadib taliska booliska oo meeshaan gacanta ku haayo qofkii oo brosejarkii soo maray uu u yimaado sidaas ayay haddeer hawshaan dadkii u xil saarnaa ay u diyaariyeen waxaa lagu xujaynayaa dadka lacag xoog loo aanay bixin karin waanay caddeeyeen taas yacnii toban berina waa la siiyey toban beri hadday kula bixi waayaanna qubuuraha baldoosaro iyo cagafcagafyaa la marin doonaa arrintani arrin halisa weeye qofka ee, shan qofi ay ugu aasan tahay bal maxaa u yaalla maxaa laga yeeli doonaa dadkaas ma cagafcagaf baa la marin doonaa oo- oo oo waxaanu arki doonaa lafahoodii oo dariiqa daadsan maxaa dhici doonaa dowladda markay dhahda aabbaa laga dabagalay godkii laga dabagalay xasan shiikha wuxuu dhahay ilaa ilaa la soo baxsho u dhahay waxaan ka war helnay ee, wa- dareen zaa'idaa noqdatay dareen zaa'idaa noqotay ma isi dhehinin ma isi dhehinin aabbaa la bixinaayo ma isi dhehin aniga soddon iyo saddex sanaa jira aniga weligay allah qabuur la bixinaayo weligay ma arkin aniga dhagaxaan ka shaqeeya wallahi dhagaxaan ka shaqeeya toddoba dooraa maalinka aa qaataan maanta dh- dhismihii waa soo joojiyey waa soo orday waxaan u soo orday inaa ee, aabba ka war doona u soo orday waxaa la ka war hela haddana soddon dooraa lagaa rabaa leesii dhahayba waa adoo xun xun waxaa ku qoran anoo shalay xuquuq helin aa haddana maanta waxaa ka hela hala faago qabuuri hala baxsha kabar hela bixi kara aniga wallaahi bilaah tala hal doolar shan senta ugu jira ku dhahay ha waxaan dhagaxan ka shaqeeya hoomiyaa soo raaca aniga abeeyaa ku aasan saaka laba saaca imaad ilaa hadda waa taaganahay waxay leeyihin waxaa lagu bixinaa lacag warqad adoo gobolka soo goosan ma baxsan kartid ilaa had taas ayaa la yaabannaa waxaan u imaad walaalkay oo afar sano ka hor dhinta waxaa la- lafihiisa baxsada lafiyaan soo aadnay ayaa kaloo noo bixina dowladda ma bixinin annaga inaan baxsana soo baxna waana soo baxsan waxaa isdhahin dhullaa laidin siiyey qabuurta waa laidin qoday ma fahamtee saa u wadiin waa geysanaysana isdhahin hadda dii imaan waxaa la dhahay lacag waa qabuuraha markii hore waxaan aldha idinku waa laidin siinaa haddaad soo baxsatiin qabuuraha diyaar ah hadda haddaan imaan waxaan aldha labaatan iyo shan haa haa boqol iyo soddonna gooni waa iyadana waxay tahay ma aqaana ani ay ka socoto intana lacaga usoo lacag teleefonkeena kusoo galan kasteen yaar teleefonka ku jirtaa tuurannay annagaa ku aasan annagaa meedkeena soo baxsana annagaana aasanayno waxa ay tabaraada wax nagu tareen ma jirto qubuurii dhanaa la laacsan wataa xaaladda aad aragtiin ahal iyo qaraabo waaye waxaan meesha yaala familka dhan waaye ummaddaas masaakiinta ah dad badanaa meesha ku aasan oo hooyooyinkoodii walaalahooda iyo ehelkooda ku dhammaaday haa meedkoodii la asiin ooyinta ka baxaysay baroorta ka baxaysay ilaah baa walaale qabuurihii ii sheegay iskuul bulisiya dadkii waxaan ahay dadkooda ku jiray oo lasoo faagay Ee, hadda waxaan joognaa qabuuraha barakaad kulle nasiib dara u aragnaa in hadda dowladdii soomaaliyeed aan islahayn horumar iyo wax kale aan ka sugayn in hadda qabuurihii labaatan iyo dhowr sano ka hor dadkii la aasay in hadda dib loo soo faagay nasiib dara u aragnaa wallaahi niyahow ani gadaalaan ugu tegey dadka waa ragga iga horeeyey antum baa ugu imaaday laakiin sideed raggii igu horreeyey waxay sheegeen in lacagna laga qaaday oo soo oo kale soo laa- shan shan laaan doolar laga qaaday ay ii sheegeen marka abow saasay wax u jiraan meeshan qabriga soddon boqol iyo soddon doolar naga siiya qabriga meesha daan taaganahay qabriga boqol iyo soddon doolar la siiya dad waxaa jira aysan awoodinba boqol iyo soddonkaas doolar dowladda haddii ay inkees ay keentay in dad qabuurihii ay bixisa in hadda meel kale ay u yeesho qab- qof ma- matalan oo qabrigiis la soo baxo oo kale ay lacagta boqol iyo soddonkan doolar ay ka bixisa oo barakaad boqol iyo soddon doolar ay qaataan kolley wax hadda kale ay ay ii sheegeen noo dhowra ma lahan intaan ummadoo inta imaado waa waxaana keena waa ujeedaa kolley inta ma iska imaan jirin maanta waxaana keena waa ujeedaa dareenaana keenay dhibaana keenay waa ujeedaa dowladda wax ka filanayna ma ahan qofkii asiga u dhintay oo qarax ka dhintay waa ujeeda labada kun tomiyo todobadii uu qarax ku dhintay ninkan abtigee ah marka maanta meesha oo le waa ujeedaa kaalmo hataa ma lahan Ee, aniga waa waa- waa iska dhibaataysana wixii od- waa ujeeda kolley dadkii saas eh, aniga hadda waa dad dadkii inta waa ujeeda marka inta la imaado boqol iyo soddon doolar waay gaariyaa ku jiro konton konton doolar laga soo saaraa waa ujeedaa wallaahi bilaahi adiga meeshaas horta markaan tegnay maanta een, yacni waxyaalo badan aan la kulannay waxaan aragnay dhowr ilaa iyo afartan qof soddon iyo dhowr qadaadiic qof oo dadkooda la baxaayo dadka qaar lafoodii xitaa yacni wax yacni oo la malaysan kara ma aha marka wallaahi aad iyo aad aan ugu xunnaa inay taas dhacdo habaa dhacda muxume haddana waxaa macquul ah een, dhulkaas oo dadkaas intaasan ay ku duugnaayeen inta laga soo saaray in dhulkii shalay oo dadkeen maanta laga soo saaray dad gaar ah inay ku danaystaan qof allaalo qofkaan awoodin belediyada ayaa u rarayso meeshuu raba u geynayso gaadiid siinayso qodis kal- kala shaqaynayso wax walba la qabanayso wax mas-uuliyadoo ka saaran shacabka soomaaliyeed ma laha way kala shaqaynaysaa si firiye ah volunteer ayay ugala shaqaynaysaa walaalkay oo afar sano ka hor dhinta waxaa la- lafihiisa baxsada lafiyaan soo aadnay ayaa kaloo noo bixina dowladda ma bixinin annaga inaan baxsana soo baxna waana soo baxsana kasteen yaar teleefonka ku jirtaa tuurannay annagaa ku aasan annagaa meedkeena soo baxsan annagaana aasanayno waxa ay tabaraad wax nagu tareen ma jiro shaqsiyan inta aan soo maray waa liitaana nin maanta been lagu bartay ama maalinta intuu soo istaaga been la soo cadma ih wax mas-uuliyad oo ka saaran shacabka soomaaliyeed maaha waa kala shaqaynaysaa si firiya ah volunteer ayay ugala shaqayn lafiyaan soo aadnay ayaa kaloo noo bixina dowladda ma bixinin nin maanta been lagu bartay ama maalinta intuu soo istaaga been la soo cadma ih dhul ay diyaarisay oo oo maamulka gobolka banaadir diyaariyay oo la geynayo oo ummadda soomaaliyeed dhan ay tegi karto arki karto oo maaragta loo asteeyey oo la waqfay weliba anaga hadda dhulkaa hadda loo rarayo dowladdu way waqaftay qabuurnaa markii hore waxaan alla idinku waa laidin siinaa haddaad soo baxsatiin qabuuraa diyaar ah haddadna imaan waxaan alla labaatan shan dowladda haddii ay inkees ay keentay in dadka qabuuri ay bixisa in hadda meel kale ay u yeesho qofku meel matalan oo qabriis la soo baxo oo kale ee lacagta boqol soddonkan dooro ay ka bixisa oo barakaad boqol soddon dooro ay qaataan shaqsiyan inta aan soo maray waa liitaan nin maanta been lagu bartay ama maalinta intuu soo istaaga been la soo cadma ih meeshaasi wax lacag isweydiina kama dhicin kamana dhacayso saaka laba saacaa imaadila hadda waa taaganahay waxay leeyihin waxaa lagu bixinaa lacag warqad adoo gobolka soo goosan uma baxsan kartid ilaa haataas ayaa la yaabana dadkii saas eh, aniga hadda dad dadkii inta waa ujeedaa marka inta la yimaado boqol iyo soddon doolar waay gaariyaa ku jira konton konton doolar laga soo saaraa waa ujeedaa meeshaasi wax lacag isweydiina kama dhicin kamana dhacayso waxay leeyihin waxaa lagu bixinaa lacag warqad adoo gobolka soo goosan uma baxsan kartid nin maanta been lagu bartay ama maalinta intuu soo istaaga been la soo cadma ih waa ujeedaa dowladda wax kasalanayna ma ahan kaalmo hataa ma lahan Eh, aniga waa waa- waa iska dhibaataysana wixii od- waa ujeeda kolley
dalka nooga baxa waxaa tihiin duulinka harsaday duulinka harsaday shacbigii daruufeysana ay nololu diidiin aakhira dadkii degana waad soo daldalateen lafuur iyo dollar iyo deeq ku gadateen towxiid haddaad naan dalbana oon eebba idin deeqin eebba idin deeqin cudurrada aan daawada lahayn idinma daayaan aakharana cadaab daran ku dhacadaain idankiiye
madaxda kala duwan ee dowladda federaalka marna kama jawaabaan cabashada shacabka oo isugu jirta mid loo mariyo qalabka warbaahinta iyo mid ay dadka si toos ah ugu weydiinayaan doodaha warbaahinada waa ka daalnay baalki cabasho waxaan cabanaynay ilaa eh, laba kun lix iyo tobankii dowladdii hore xasan shiikh midaan dambe oo oo farmaajo waa hor fadhiisanay farmaajo waxna waa la sii waaya waxna nagama dhicin xasan shiikh baa soo bedelay dhac baan lagu bilowday dhulkayagii baa la dhacahayaa waa la gadanhayaa xildhibaanaa qaadanhaya war yaa muslina war culummadii aaway war ummadda soomaaliyeed baan nahay war wil yaa la maqlahaya war dhulkayagii baa la dhacaya dhulka dhulkayagii r e dhulkaas aan cabasho ka nahay waxaan u caban madaxweyne waa u cabanay waa u cabanay waa u cabanay waa noo jawaabi waaye weli nooma jawaabin kumanaan boos oo dugmada siyaad baraa ayaa la dhacaya wax ka hadlayaan ma laha dadka ilaahay keliya ku jiraan canshuurta dowladda ma bixi karno annagu kuma manaafacaadsan karno maalin walba ninbanigu ka xoog badan ka riixanayaa dowladdaana ku ilaalinaysa saas ku og annagu marka uguma dulqaadan karno dowladna nooguma ahan nagumana matasho xoogay nagu haysataa dowladdu sababtoo ah xuquuqdeennii ka hadli mayso waxaan leenahay maalintan hadda aan joogno ee, waxaan u malaynayaa asbuucay dhaaftay sagaal maalinta sagaalaaday maraysaa maalinta sagaalaaday maraysaa cid noo soo baxdana ma jirto cabashadina way naga dhammaatay saan u cabanaynay haddee waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ha mahadle way noo qorneed dhulkana kuma jiri karna haddaa dhiman bannaankana joogama karno oo beraan u joogno ma baleha waanu- waanu wala dirowa cabasho waana dishay boqol jeeraa hadalnay amiinaa hadalnaa maalinaa hadalnaa ma waxaad moodaaba inaana waddan kale qaarad kale bindhaa dad ku nool camal ma annagaa khaldan ma mise waddankaa waa waddan khaldana dhulboobka xooggiisa ayaa muqdisho ka bilowday muddo xileedkii hore ee xasan sheekh wuxuu mar kale aada u sii laba kacleeyay markii dib loo doortay xasan sheekh arrinta dhulka marka iyo ko- iyo musuq maasuqa markaasna waa taagneed waa runta haddana sidii usoo noqotay marka waa waa soo laabasho kale waa mar kale soo laabanayso waa arrin aad iyo aad runtii oo u dhib badan qofka in lagu tiro soomaalidu waxay tiraa waxna waa adaa isku tira waxna waa lagugu tiraa Een, in de wixii ay kugu tirmaan musuq maasuqii iyo iyo dhul iyo dhulka arrintiisa wax aan fiicnayn waaye maalinteeda xil qabata waa dhul laga qayliyo dabcan wax unbaa jira marka madaxweynuhu waxaan aan leeyahay hoosaa u fiiriyo inkastoo ay aad u badan yihiin dhulka danta guud ah ee waxaa rashay xasan sheekh maxmuud waxaan hadda ka xusi karnaa xaruntii dabdamiska xaruntii dhulbixinta dowladda hoose bakhaaradii kaydka ee wasaaradda beeraha guryaha shaqaalaha bangiyada xeradii gaadiidka dowladda hoose xaruntii dayactirka bangiga wakaaladda onod oo ay leedahay wasaaradda beeraha qubuuraha iskool buliisiya xeradii guulwadayaasha xaruntii howlaha guud dhulka ciidanka asluubta xerada bangala dhulkii owd weyne iyo sidoo kale dhulkii hotel jubba
xasan sheekh waa cadow intii la dabshidataa waa cadow inta dadka noo soo dirta waa cadow ilaahay waxaan ka baryaa ilahay dheecuu noo dhaafiyo xilka xilka inaan ka inuu ka waayaan inay xil waayaan inay meel waayaan guryahooda balaaya inay tagto madaxweyne dhul aad qaadata kuguma yaro waxaan kaa codsanaynaa waxa dhaqanka nuucaana inaad joojisid oo aad dib isugu noqotid in dhulkii dawladda ay lahayd oo magaalada muqdisho ku yaallay dhammaantii maanta gebagabo uu marayo oo ashkaas iyo dad laga kaashanayo weliba akawnyo shakhsiyadeed ay ku dhacayaan lacagihii lagu kala iibsaday lana ogyahay bannaankana la keeni karo tii oy ka sii daran tahay halkii ay ku aasnaayeen dadkii mawtada ahaa ee dalkan iyo qarankaanba wax badan qaar badan oo ka mid ay u soo qabteen qabuuraha laga faaga lagana bannaysanaya halkii ay ku aasnaayeen runtii ma naqaana halkaan ku noolnahay adduunyada aan maanta joognay dalka aan joogno waxa noocaan ahna munkar meeshii ugu liitay ayaan maanta maraynaa waxay culammadu yidhaahdaan quluulka waxaa ka mid a dhulboobka dhulka ummadda ka dhexeeya inaad boobto ayaa quluulka ka mid a saa daraaddeed buu imaam albukhaari wuxuu soo arooriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min ka sinaystaa ma sinaysto marka uu sinaysanayo isagoo mu'mina ka khamriga cabbaa ma cabbo marka uu cabbayo isagoo mu'mina tuuggu wax ma xado marka uu xadayo isagoo mu'mina walaa yantahibu nuhbatan yarfacu annaasu ilayhi fiiha absaarahum wa huwa mu'min faiyaakum waiyaakum boobna ma sameeya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam boob weynidiisa wuxuu ka qabo dadku ay sidaa u egaan marka uu boobayo isagoo mu'mina buu nebigu leeyahy boobkaa waxaa ka mid a bay culammadu leeyihin dhul boobka faiyaakum wa iyaakum buu nebigu yidhi war hoy anigu idiin digay war idinka digay arrimahaas buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dee waana ka aakhiro nebigu tilmaamaya dhulkaad boobtaa isna sidiisoo neefafkii geela iyo adhigii iyo wixii mayna sheegin adoo tuurta ku sidoo ay qaylinayaan dhulkana luquntaa lagugu duubayaa buu nebigu yidhi imse jagaad luqunta ku qaadi waxaba iyadoo luqunta lagugu duubay baad aakhiraysa soo taagi oo ilaahay hortiisa maalinta qiyaame basharka oo dhan aad isla hortaagaysa
dhulboobka waxaa door weyn ka ciyaara hay-adaha garsoorka dowladda federaalka kuwaasoo hadba ciddii dhaqaale badan haysata la shaqeeya una tixgeliya qoraaladiisa lahaanshiyaha dhulka dhammaan dadweynaha meesha iskugu yimid waxay iskugu yimaadeen dhib macnaha loo geystay oo u geystay guddoomiyaha maxkamadda guddoomiye saalax isagoo uu waxa uu geystay uusan ka fiirsan ma ayna dhicin dhul qof uusan lahayn intuu uu yimaado uu yidhaahdaa labadan birmada isugu intaan aan leehay isagoo oon waraaqdiisii ay og yahay saaxiibadbaada inayna ahayn birmaya suguntiya teersa midna ayna ahayn wuu ku jebiyey xoog u adeegsaday ciidan labiyo toban saac oo ku haystay uu ku burburinaya guryo dhagaxaha oo ka dhisnaa oo dad masaakiina lahaayeen gobolka banaadir maxkamaddii ka shaqaynaysay ma aynan cadaalad samaynin ma aynan salgaarin injineer iyo jowmitir ma keenin maxkamadda u dacwoon waxaa la yidhi dhulkiina galna laga furi maayo laydinla siin maayo haddaan maxkamaddii wax ku weynay haddaan cawasadii guddoomiyaha gobolka ku weynay haddaan ku weynay madaxweynihii yaa muslinahay baan leenahay waxaa meeshaan taallo marka in aan macnaha waxaa la yidhahdaa maaragtay waxaanay cadaalad darro ay tahay cadaalad darraa meeshaan ka dhacday waa ku kalsoonahay garsoorka maanta joogaahi dulmi inaanu samaynayn
haddaan lagu dulminayn waxa kale waa maxa marka لبض فضيمير سوى واحد أول مهم سنة نفسرية وأنا لقى مرة عدالة حسن مالين توصل قلت سو عدالة أنا كقيم نقصي أفضل لك حضرين وصل قلت عدالة محوكة بدها وحبني وسيديني وأنا لما كل سوق حسن الله بس أنا يبرع وحي وأنا ما تسي أن معنى العين وودن في إنه طارق وأنا وقت ما وصور أول تيجي dowladnimada soomaaliga soomaaliya maanta taala muwaadinka soomaaliga ah kuma qanacsana intiisa badan kuma qanacsana maanta haddii uu dalka wax uga soo baxdo sidii u raba inuu inuu ku helayo Eh, waxaa dhici karta hadduu maxkamad maanta tago eh, inuusan muwaadinku ku qanacsanayn in eh, natiijada ka soo baxda eh, xukunkaas eh, uusan eh, eh, uusan ahayn mid cadaalad ah hadda kahor baan anu daraasad ka qoray arrinta cadaalad tusaale markaan soo qaato waxaa kaloo jira perception Eh, arrintan waa perception yacni qanaaco eh, dad badan ay qabaan oo ah in go-aankaas uusan cadaalad ku salaysnayn Eh, waxaa laga yaabaa in dadku ay dad la hadlaan lacaga bixiyaan eh, eh, waxaas oo dhan marka arrintaas waa perception maxkamadaha dowladda waa laaluus qaatayaal annagaa qirayna war ma qirsantiin war inay laaluush qaataan oo qolo kasta lacag ka qaataan ma qirsantiin war waxaana war ma war meesha kama jiro mataqaanaa dowladdu ma leh dowladdu ma leh ee mataqaanaa garsoor ma leh runtaan sheegaynaa
sida muuqata waxaad ka tegaysaa soomaaliya farkaha is wada haysata meel la aamina lahayn meel guriya lahayn dukumin wax lagu aamino jirin ninba ninkuu ka xoog badan yahay uu cunahayo oo uu laqahayo hay-adaha ammaanka iyo dadka oo loo xil saaray inay wax kala celiyaan iyo maxkamadahana ay dulmayga u kaalmaynayaan booliskiina wuxuu noqday anigu wax ma arko waxna ma maqlo halkaasaan wax ka maqlaa qofkii halkaas waxii mariya wii marinahayana baan u shaqaynaya waa kafanayaal dhiigga dadkay ku cayileen dhiigga dadkay cunaan waa dhurwaa dhurwaaga wuxuu yidhahdaa hooyaday hadday dhimatana waan cuni hadday nooshahayna waan nuugi ayaguna waxaa waaye booskan lacag haddii la isiiyana waan qaadan haddii haaf loo gooyana haafkaan qaadan ninkii waraaq la ordahayo oo sharci wax ku raadinayana waddankan sharciyadu waa ka dhimatay xabsi baa yaqaan anaa laygu xiray raggii lagu xiro dhanaa jooga hadeeraa lala hortaagan yaho hameen imaanin booliis ay joogaan waxaa la ilaalinahayaa xaqa mid kalaha la ilaalinaya oo lagu ilaalinahayaa inuusan imaan meesha waxaa lagu waardiyeynayaa daalimka lagu waardiyeynaya waxaa nasiib darra ah kuwii ilaahay wax siiyey oo kaaftoomay oo ilaahay hanti siiyo ummadda aamintay oo hantidooda u dhiibatay inay ku xoogahayaan dadkii oo hantidooda ay ku bixinayaan bulshada muqdisho oo ahaa dadka dhiidhiya tacadiyada loo geysanayo ayaa u muuqda kuwa intooda badan sacabooley laga dhigay sida ay marar badan sheegeen siyaasiyiinta waxaana ay kaga soo hartay shacabka in kuwii dhulkooda xoog kaga qaatay ay coddheer cadaalad uga dalbadaan iyagoo og inaysan cadaalad ka helinin una aabayeelaynin boobka dhulkooda
war hooy cadaalada ummadda deeqda cadaaladdarra hadday timaado meeshay noo celee waa taqaanaan maanta gobollada dalka waxa laysku dilaa waxa waaye dhul waay dhulka laysku dilaana aakhiru zamaan waay qof walbaahu ha cunto xalaal hadday xalaal cuni weysana waxaanu ma liqsamaayaan wallaahi waa laf ma liqsamaayaan yaan lagu degdegin soomaaliyey cadaalad waxaan ahaynoo wax ku socon karaan ma leh heer waxaa la marayaa qofkiiyo socdo la yidhaah anaa leh qofkan war ilaahay ayaa wax leh kanna annagaa allana makaniyey waddan dhan oo ummad dhan oon hal cab- hal xabba cadaalada lahayn cadaalad ba aan laga oggolayn oo nimanka m- dadka la raacshay inay kala celshaan oy maamulaan oy garsooraan la rabay ayaa ku dilaa oo dhacaa oo waxayna oo- dadka kale sow yeelaa marka wixna way faray ka baxayaane warnimo yahow allihiin allamaya dowladda sheegaho allihiin allamaya ama naga taga ama dadka u garsoora oo adigu dulmiga ka dhaafa oo dadka dulmiga kale celshaa laydin maxeeye ninkaan gobolka jooga gobolkan waxaa loogu talagalay inuu waardiyeeyo inuu u garsooro inuu kale celsho inuu maaragtay wasaqda ka xaaqo jiidadka u dhiso hadda hadday ma- ma- maamulka ay- ay wax boobayaan ay dadka dhacayaan xaggaa loo daa xaggaa la aadahay xaggaa la aadahay haddii cadaalad noo hikani meel kale cadaalad aan ka doonin inaa jirto haddii cadaalad noo hikani meel kale cadaalad aan ka doonin inaa jirto
arrimaha la yaab kale oo aan marra maaragtay ummadda caqliga saaxiibka ah ay qaadan karin waxa weeye nin baa la dilahayaa ama wiilkiisaa la dilahayaa xaaskiisibaa la kufsanhayaa dhulkiisibaa la dhacahayaa waxay leeyihiin dowladda cadaalad baan rabnaa dowladda cadaalad baan ka rabnaa dowladda ay sheegahayaan waa kuwa dhacaya oo saraakiishoodu dhulkii boobaysa oo ciidamadoodii gabdhaha kufsanhayaan oo laynhayaan oo xasan gurguurta madaxda u yahay dowladda maaragta ay sheegahayaan horta waa tii dhibaatada u geysatay marka ummaddaha waxaan leedahay war caqligiinnu ha soo noqdo yahuud iyo haddii likuurun yahay iyo riddo ka heli maysaan cadaalade cadaaladu alle xaggiisa idinka jirtaa damiirkiinnu ha soo noqdo nin gaalahoo aan kuu naxahayn maaragtay naxariis ka heli maysid ilaahay naxariis weydiista kitaabkiisana ku midooba gaaladu buuxuna ayadu ay qorqorto baybal la yidhaahay ku midaysa inay iyo dastuur iyo waxay ayagu gacnahooda ku samaysteen war annaga maxaa noo diiday kitaabka ilaahay noo soo dejiyey inaan ku midowno ilaahay asagaa maslaxadeenna yaqaan wixii dani noogu jirta asagaa yaqaan dhibtanna haysta waa diinta laga lexda war diinta aan u soo noqono war diinta u soo noqda meel aad joogtaanba soomaaliyay oo gaalada iyo murtadiinta iska dhacsha wallaahi inayna cadaalad ka helahayn caqligiinna war bal fakaro caqligiinna fiirsada ninkii ku dhacahayay oo ku boobahaya oo dhulkaagii qaatay inaad tidhaahda cadaalad baan kaa rabaa caqligaas dib ugu noqda marka waxaan leedahay baraandid beerkiiyo wadnihii beerkii sare weeye baldaankay u weyn tahay haddana bircidu weeyaan baquulkii gurguurtaa ka dhigay baylahdoo kale badda iyo birriguu iibsaday oo dadka u beeca boorsa dalooshuu wataan buuxsamayn ab bahwadaagti gaalada ayuu baaq isugu yeeca bililida iyo boob bay hayaan bahalla weeyaane baraandir badbaaday rabtaa baahi loo qabo batalyan xoog la beesay rabtaa buro siyaadaa boqolaalkuna waxay rabtaa beegsata cadowga biirjeexayaal bay rabtaa baqaqan yeelayn birtoo laga aslaabay rabtaa boori cunayaasha shacabkoo baraarugay rabtaa oo la bara diinta waxba yaanan sii badinin hadal waa ka baxayaane baraandir si gooniyahay rabtaa oo baryo ilaah
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayuu caawa inooga egyahay barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo gebi ahaanba aynu ku soo qaadanay muuqaal ay baahisay idaacadda islaamiga alfurqaan oo magaciisu ahaa dhulboobka muqdisho mandhaqan dowladeedba kan mid la mid ah intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
السميع هو السميع